بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إيوه الله هذا الكيس أو دليله تعالى سريه إن ربكم ربجينو الله الله واي الذي الله صو خلق أبوري السماوات سماوينك إيو والأرض ضللك في ستة أيام maalmo lix ah gudahood humma kadibna istawaa waa saramaray oo waa kor noqday cala alcarshi carshiga korkiisii ayuu u kor noqday yuqshii haal uu yahay allaha mid ku daboolayo ay u abuuray samaawooyinka alleyla habeenka annahaara maalantii ku daboolayo yatlubu haal uu dalbaayo leylkii hu nahaarkii xafiihan ay dalaban dalab oo xafiihan degdeg ah oo sariic ah ay sariican washamsa qoraxdii ayuu abuuray allah iyo walqamara dayaxii ayuu abuuray iwanujuuma xidigihii ayuu abuuray musakharaatin haal ay yihiin kuwa la duleeyey la sakhiray biamrihi ilaahay amarkiisii lagu sakhiray alaa hooyaay lahu alla keligiisa ayaa u sugnaaday alkhalqu wax abuuris iyo walmru amarba tabaaraka allaahu allah kheyrkiisa ayaa batay allahaasoo rabbulcaalamiina makhluuqaadka dhan rabbigoodii ah warabu rabbigu huwa rabbigu waa almacbuudu midkii la caabudayo oo cibaadada mutaystay isaga waay wadaliilu waxaa u daliil ah qowluhu ilaahay qowlkiisii tacaalaa sareeye yaa ayuha nnaasu dad ow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiini aabuda alladii rabbigaasoo khalaqakum idan abuuray iwa aladiina dadkii abuuray min qablikum idinka horeeyey lacallakum waxaad mudan tihiin tattaquuna ilaahay inaad ka baqtaan alladii allahaasoo jacala ahaysiiyey lakum idinka al arda dhulalka firaashan gogol wasamaa samadana binaa'an dhis wa anzala soo dejiyey min asamaa'i xagga sare maa-an biyo fa akhraja soo saaray bihi bilmaa-i biyihii min athamaraati haal uu ka mid ahaaday maryaasha risqan risqi ka soo saaray risqigaasoo lakum idinka idin sugnaaday falaa tajcaluu ha u yeelina lilaahi alleh andaadan shurako wa antum alhaal antum idinkana taclamuuna ogtihiin allaha inuusan lahayn shariig wa qaala ibnu kathiirin ibnu kathiir wuxuu dhahay raximahu llahu allaha u naxariistee tacaala sareeya alkhaaliqu allaha abuuray alkhaaliqu allihii abuuray lihaadihi tan taasoo alashyaai ashyaada ah huwa allahaasoo keliya ayaa almustaxiqu mutaystay oo mudan lilcibaadati cibaadada ayib waxaan kusoo dhex jirnay saddexdii asal midka koowaad oo ah macrifatu lcabdi rabbahu addoonkii inuu barto ama barashadiisii uu baranaayo rabbigiisii waxaan ka soo qaadanay laba su-aal su-aasha koowaad oo ah man rabbuk iyo su-aasha labaad oo ah bimaa carafta rabbak jawaabaheediina waa soo sheegnay gaar ahaan waxaan joognay oo adiladeedii ku jirnay bimaa carafta rabbak waxyaabaha ilaahay lagu garanaayana wuxuu sheegay musanifku inay yihiin laba qiibood alayaat alkowniya iyo alayaat asharciya ayaa lagu garanayaa caqli ahaan waa lagu garanayaa adil ahaan waa lagu garanayaa sidaasuu ula jeedaa nin reer baadiye ah caqligiisu saliim uu yahay oo xilligii hore carabta ka mid ah ayaa su-aashan oo kale la weydiiyey bimaa carafta rabbaka ayaa la dhahay markaasaa wuxuu dhahay ana albacrata tadullu cala albaciir wاlأhara yadullu cala almasiir fasamaء dat abraaj وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير بنا wuxuu leeyahay markii la weydiiyey bima carafta rabbaka ee wuxuu leeyahay horta nin how kii weydiiyey buu dhahayaa uu leeyahay ana albacrata tadullu cala albaciir buu dhahay digada waxay tusinaysaa hee kii ku digooday bacra inta badan waxaa loo isticmaalayaa geela iyo ariga hee saxradoodii soo ma ayaa waxa la yidhahdaa digo wuxuu sheegayaa marka kan ugu weyn ariga iyo lo-da iyo geela ka yaaway geel aweyn soo maa wuxuu dhahay marka ana albacrata buu dhahay bacrada tusta tus mataqaanaa tus diga u taqaana soo maa haye waay digada halka haba amas laba mas ha ka badnaatee ana albacrata bacrada tadullu waxay tusinaysaa cala albaciir buu dhahay rati am naf geel ah ayay tusinaysaa haddii aad meel ku aragto diga ay taalo digadaasi maxay tusinaysaa alaamo tahay hade geel ama lo ama ari dega keligeed iska socto lama arkin soo ma saan ayaa ku timaadayba la dhahaya ma laha laabud waxay ka soo baxaysaa geel ama ari ama lo soo ma marka wuxuu dhahay ana albacrata tadullu cala albaciir buu dhahay bacrada waxay tusinaysaa baciir baa tusinaysaa baciir maysan laazim inuu rati imaaday ama maray ama joogi jiray wadankaani in wadan rati geel mar soo maray inuu yahay ama ari soo maray inuu yahay ama ari inuu joogo calaamadaas ayay u tahay soo ma wa ana alahara yadullu cala almasiir buu dhahay raad haddii meel ku aragto ayib wa ana alahara raadkana wuxuu dhahay yadullu cala almasiir raad meel markii a ku aragto hee meeshaas maxay tusi raadkaas maxay tusinayaa in lagu socday meeshan la maray raad keligiis meeshan yaalo qof maray malaha la dhahaya ma jirtoba laazim waxaa maray waxaad tusinaysaa in la maray maritaan aad tusinaysaa oo ana alahara yadullu cala almasiir saas caqliyan waay soo ma he fa samaaun daatu abraaj buu dhahay فسماء سمض وذات أمواج بوده أي أبراج ده ذات أبراج سمت أصاحب أه حدقو سمت بهلا ده حدقو صبا فسماء سمت أه ذات أبراج برجيال الصاحبة برجيال واجن برجين أبراج حدقه لقوة سمت ذات البروج xidigo oo saaxiib ah samadaan intaan la eego xidigo oo xidigaxeeday ku rakaban yihiin nalalkeeday ku dhegan yihiin iyo wa ardun daatu afwaaj daatu fajaaj iyo wa ardun daatu fijaajin iyo dhul u saaxiib ah fijaaj wadooyin waay fijaaj waay fijaajan ayad sooma waa waa wadooyin waarضun daatu fijaaj iyo dhulkan oo u saaxiiba wado meel la maraa intu la maraa intu wado intu wado wadooyin la maraya leedahay dhul dhul saas ah iyo wa bihaarun daatu amwaaj badad oo xiriirkeedii dhex socdaan badda waxay leedahay xir soo maa hir bay leedahay hir ama kor u kacayo biyihii dhexdood way kor inay aadan haddana badyae kusoo duldhacaya biyo boodboodaya waay iyo wa bixaarun daatu amwaajin mawjin amwaaj waay waa hirka bad oo xidhiir saaxiib ah hee alaa yadullu dalika cala latiif alkhabiir buu dhahay marka alaa yadullu oo miyaan tusinaynin dalika kaas cala latiifi alla latiif ah alkhabiiri khabiira inuu jiro ma tusinayaan miya nacam way tusinayaan soo ma shaki kuma jirto idan muxuu ah intaas dhan maxay yihiin aayaatullaahi kowniya soo ma sidii waay marka sidaasi ayaa loo yaqaanaa waxay ka mid yihiin samaawooyinkii wixii lasoo sheegay aayaadka alle lagu garanayo oo ah kowniga ah sharcigana waa sheegnay labadaas inuu qaybsamayaan marka aayaadkaasi ayaa adiladeedii ku jira oo wuxuu leeyahay uu keenay musanifka hadalkii alla uu keenay iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiis waa tacaala sareey inna rabbakum rabbigiinu allaahu allo waaye rabbigiin yaa waaye allah waaye cid kale ma aha aladii allahaasoo khalaqa wixii asaga lagu garanaayay waay soo maa samooyinka abuurkoodii he asiga lagu garana asiga abuuraybe aladii allahaasoo khalaqa abuuray asamaawaati samaawooyinka toddobada ah iyo walarda dhulalka oo toddobada ah allihii abuuray ayaa rabbi rabbigiin ah fii sittati ayaamin maalmo lix ah gudahoodii waay fi sittati ayaamin ayaamina kasoo bilaabaysaa fasirka waa hore usoo sheegnay soo maa meeshii loo dambeeyey ku dhawaaq u dambeeya laga soo bilaaba fasirka fii sittati ayaamin maalmo lix ah dhexdoodii ayuu abuuray awaluhaa alaxad wa aakhiruhaa aljumuca waay maalmahaas maalinta ugu hore waxay ahayday alaxadu maalinta ugu dambena waxay ahayday aljumuca awaluhaa alaxadu wa aakhiruhaa aljumucatu intaasa udhexeeyaan lix maalmood way soo maa waxay sabti ka soo horay waa soo ma lixdaadii maalmood laba ka mid ah dhulka la abuuray afarna samaawooyinka waay laba ka mid a waxaa la abuuray dhulkii wixii ku dhex jiro afarna samaawooyinkii wixii ku dhex jiro ayaa la abuuray afar iyo laba la isku darmee waay lix soo ma intaasi waa lixdaasi maalmood ay abuuray tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala in hal daqiiqo abuuro awood uu leeyahay laakiin waa min baabi he almusabibaat liasbaabihaa waay sababooyinkiin hee kii u sababu noqonayo in la sameeyo waayo mooyaane hal daqiiqo ilaahay tabaaraka wa tacala wax kuma ah awood uu leeyahay wa min baabi almusabibaati liasbaabiha xikmada uu leeyahay xikmada ku jirto uma kadibna markii oo abuuray samaawooyinkii iyo dhululkii dhaan la abuuray kadib waay uma maxay faa'idaynaysaa macnaheedu yahay tartiib iyo ta'khiir soo maa taraakhi waay kadib waay intaas markii la abuuray kadib hee istawaa ilaahay wuxuu u saramaray oo u kor noqday cala alcarshi wey carshiga korkiisii ayuu u kor noqday istawaa waxaa laga wadaa macnaheeda calaa wartafaca calaa waa saramaray waa kor noqday wartafaca waa kor noqday labadaasi qa- qabso hadda wax kalena way jiraane markii lagu daraa insha allah calaa iyo wartafaca laga wadaa samaawooyinkii markii uu abuuray ayaa kor noqday xaggee u kor noqday carshiga korkiis waay istawaa istiwaaan yaliiqu bijalaalihi yaa layidhahdaa istiwaaan qora yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi sare marid oo u cuntunto allah weyninkiisii iyo cadamadiis waay uma istawaa istiwaaan yaliiqu bijalaalihi wa cadamati kor noqday aan shibahaynin makhluuqa istiwihiisii istiwaan waa la yaqaanaa saramarid waayo sidii uu dhahay alimaam malik imaamu daari lhijra raxmat ullaahi caleyh alistiwaau macluum waalkayfu majhuul waliimaanu bihi waajib wاsu'aalu canhu bidca saasuu dhaha imaamu malik raxmat ullahi aleyh alstiwaau macluumun buu dhahay istiwaa la yaqaanaa luguda carabigii waa lagu garanaa alistiwaau macluum waay. waa la garanaa walkayfu majhuul qaabka ilaahay u sarmarayna waa laga jaahiliya ma garanayno walkayfu majhuulun waliimaanu bihi in la rumeeyana istiwaagaasi waajib waay inuu ilaahay makhluuqiis ka sarmaro ku sarmaray hee waajib way maxaa dhahay hee aayadana noo sheegtay ilahay sidaa noo sheegay meeshuu jira asaga noo sheegay in la rumeeyana waajib waay wasu'aalu canhu bidca in qaabkiis laisweydiiyana bidco waay wax bilaaw ah wax cusub waay wax nebiga laga soo gaaray maaha wax asaabtiisa laga soo gaaray maaha kayfiyadda alla u sarmaray in laisweydiyo waa bidca mamnuuc idan inuu allah samaawooyinkii dhululka markii abuuray carshigiisii u sarmaray u sarmareed adeegsigu cuntanto makhluuq aan shibahaynin macnihiisa in la garanaayo ku qaado saas uma kadib istawaa huwa alla waa sarmaray cala alcarshi carshiga korkiis waay yuu sarmaray yuqshii ilaahay waa daboolaya waay yuqshii jimladaas waa la xalaynaya waxaa laga xalaynaya khalaqa alladii khalaqadi faacilkeeda khalaqa khalaqa faacilkeeda yuqshii haaluu yahay mid ku daboolayo allah alleyla habeenkii annahaara maalantii habeenkii hee waxaa lagu daboolayaa maalantii dhub ma arkaysid habeen haddii yimaaday maalin ma arkaysid xaggee aaday ilaahay baa garanaya waa la daboolay haddii haddana maalintii timaado habeenka hee ase naftarkiis waa la daboolaya waa ma arkaayo kan haddii yimaado kan kale meesha ma joogaayo marka hadda leelkii waa laga dhigay dhar habe maalintiina waa laga dhigay wax lahe dharka lagu daboolay oo kale yuqshii haaluu yahay mid ku daboolayo allaha alleyla habeenkii annahaara maalinta waay isaga maamulaya isaga saas yeelaya yadlubu haaluu dalbayo yadlubu jumladan waa la halaynaya waxaa laga halaynaya leelka yadlubu haaluu dalbayo leelkii hu nahaarkii waay hu nahaarka celinaysa yadlubu faacilkeedana leelku waay yadlubu haaluu dalbayo leelkii muxuu dalba hu nahaarkii waay maalintii yaada dalbaya leelkii yaa la dalbayaa nahaarkii waay xafiifan ay dalaban dalab oo xafiian degdeg ah isla markii hadda lesi maalin loo joogay habeenkii haddii imaada isla markii hee ma balahaaba maalintiiba degdega ku qabsana ma jeeda yadlubuhu halo dalbayo habeenkii yadlubu leelkii halo dalbayo hu nahaarkii way xafiian si degdega u dalbayo si degdeg waay washamsa ayaa abuuray washamsa waxaa lagu cadafayaa asamaawaati asamaawaati mas- manfu- oo- waa mansuub culin bihi waaye meesha lagu cadafaa iska ilaali washamsa ayaa abuuray ayaad dhahaysaa khalaqa abuuray asamaawaati iyo washamsa abuuray meesha ku xiraysaa ya iska ilaali washamsa qoraxdii ayaa abuuray allah walqamara bishiin waa abuuray wاnujuuma xidigihiin waa abuuray musakharaatin haal ay yihiin kuwa la sakhiray xidigihii bishii iyo qoraxdii kulli waa la sakhiray maxaa lagu sakhiray he waa la sanduleeyo way qasban yihiin maxaa lagu sakhiray biamrihi amarka alle soo bax meeshan aad soo laabo soco naqo waa la amrayaa amar alle ku socota soo maa mana diidi karto way dulaysan yihiin ilahay addoonkiisba amar kale nama diidayaan alaa baraaruga ama alaa hooyaay lahu alle keligiisa u sugnaaday alkhalqu wax abuuris wax abuurisiyaaska leh allah keligiis way iyo walamru amarka allah keligiisa u sugnaaday wax abuurista qof kale wax la abuuray ma laha keligiisa iskale amarkana sidaasoo kale keligiisa iskale qof lalaha ma laha qof lalaha ma laha amarka allen wuxuu u qiibsamayaa labo amr alamru alkowniyu iyo alcamr sharciyu waay labadaba keligiisa iskale tabaaraka wa tacaala amar kowniya waa bixinaya allah amar sharcina waa bixinaya labadaba sidaas kale cid lalaha ma laha tabaaraka allaahu allah kheyrkiisa batay tabaaraka allah allaha kheyrkiisii ayaa batay tabaaraka allah allaha kheyrkiisa ayaa batay allahaasoo rabbulcaalamiina makhluuqaadka oo dhan rabbigoodii ahaaday warabu rabbigii huwa rabbiga ayaa almacbuudu ah rabbigii lasoo sheegay xaggee lagu soo sheegay ina rabbakum maa lasoo dhahay soo maha ha warabu rabbigu huwa rabbigu almacbuudu waa midka la caabudayo cibaado mutaystay asiga keliya way qof kale cibaado lama siin karo inuu rabbiga macbuudu yahay la caabudayo maxaa u daliila waatan haddana wadaliilu waa u daliila qowlu ilahi qowlkiisii tacaala sareeye yaa ayuha annaas dadow haddii laisuu qabto waxaa soo galaya marka dadkao dhan aayaddan tii hadda soo dhaafaynay waxaa la yihahdaa qur-aanka istawaa waxaa ku soo arooray toddoba jeer tanaan ugu horreysay tii hadda soo dhaafaynay wa ina rabbakum allahu ladii khalaqa samawati wal arda fi sittati ayaamin uma istawaa cala alcarsh tii ugu horreysay way taas ayib soo gudubnay tan ugu imaa marka aayaddaani waxaa la yidhaahdaa waa awalu amrin fi lqur'aani waay amar wax las amraayo cibaado las amraayo tan ugu hore aayaddan way qur-aanka markii laga soo bilaabo suurat lfaatixa waa awalu aayatin ama awalu amrin dheh awalu amrin fi lqur'aani way hadihi laaya hadihi laayat waa awalu amrin fi lqur'aani alcadiim qur'aanka hee kow aayad ugu hore lisamrayo amarka waa tan suurat lbaqara ilaahay dadku wuxuu u qibiyay awalkeed saddex qiibood soo ma afar aayadood oo qiibta hore ah muminiinta laga hadlay laba aayadoodna gaalada asalka ah wixii ka dambe laga soo gaaraya aayaddan waxaa laga hadlay munaafiqiintii kulligood isku dood soo dar oo waxay soo galaan marka ayuhannaas mu'minkii gaalkii asalka ahaa munaafiqii uur gaala coloosha gaalo ku noqday baatinka kulligood way soo galayaan marka dadkao dhan waayo amaa hadalkii uu cabdullahi ibnu cabaas uu dhahay hee يا أيها الناس خطاب لأهل لمك للمك لأهل مكة ويا أيها الذين آمنوا خطاب لأهل المدينة وغالبا واي أدري أنه عباس وحا وحو دهي هي يا أيها الناس هدي أن مغشو خطابا لأهل مكة بودا وحلقوا لها الله يا غير مكة ويا أيها الذين آمنوا هداد مغشن وحلقوا لها الله يا لأهل المدينة بودا أرنقاز معنا ولا أمرك غالب كوي سد بدن ساس وي لكن ميشاني كل يوم ويسو قلن غير مكة غير مدينة غير كودي كل يوم يا أيها الناس ضلوا اعبدوا عابدا ربكم ربكين عابدا يا وي مرك لنك قفل عابدا يا ربكي سما دليلك وصح اعبدوا عابدا ربكم ربكين عابدا الذي ربك صو khalaqakum idin abuuray rabbigaas oo idin abuuray ma laga fahmayaa meeshii rabbigii idin abuurin hee ha caawdine ki idin abuurin ma ahna ki idin abuuray mid kale idin abuurin waa jiraa hee laakiin ki idin abuuray kaas caabuda ma dhihi karaa maya waxaa la yidhahdaa sifa kaashifa laa mafhuuma lahaa sifatun kaashifatun laa mafhuuma lahaa la yidhahdaa waa tacliil cilo waa cilo laga wadaa mooyaane ma aha mafhuum mid oo odoomaha aan abuurin oo rabbi ah maba jiraba marka waa sifa kaashifa laa mafhuuma laha aladii allahaasoo khalaqakum idin abuuray iyo waladiina dadkii abuuray waay idinka keligiin maane waladiina waay waladiina waxaa lagu cadafayaa khalaqakum kumka aftaasi mafcuulun biiga ah iyo waladiina abuuray qoladii min qablikum idinka horeeyey lacallakum waxaad mudan tihiin tattaquuna ama lacallakum likay tattaquu si ilaahay ugu baqdaan aladii allaha soo jacala yeelay lakum idinku alarda dhulkii firaashan waay jacala haddii bimacnaa sayara laga dhigo laba mafuule qaadanaysa haddii aan laga dhiginin firaashan waa la haalaynayaa aladii allaha soo jacala ahaysiiyey bimacnaa sayara laga dhigo lakum idinka alarda dhulkii idin ahaysiiyey firaashan gogol meel lagu socdo lagu seexdo la fadhiisto firaash wasamaa samadana binaaan dhis waaye hoosna waa firaash korna waa dhis guri waaye idan waxaa lagu jiraa allahee gurigiisii sakfigina waa samadii firaashkina waa dhulkii intee loo dhaheeyaa labadaasa lagu jiraa labadaas dhexdooda dhulkana yaa iska leh asiga simadana yaa iska leh asiga adigana haggee joogtaa dhexdoodii xaggee dul saaran tahay dhulkii as iska leeyahay asiga lagu awooda kan cid kale in lagu awoodo hee lama ogolo wasamaa samadana ka yeelay binaan dhis way oo waanzala haddana soo dejiyey min asamaa'i xagga sare samada maaha xagga sare waay roobka xaggee kasoo degaya xagga sare saxaabka waay saxaabkana wuxuu u dhahayaa dhulka iyo samada waay cirka waay wasaxaabi lmusakhari bayna asamaai walardi waay roobka samada kama imaado hee dhacdanu ka imaanaya oo ah saxaabka waay xagga sare dhe marka wa anzala soo dejiyay min asamaai samada xaggeeda mase xagga sare maa-an biyo fa akhraja soo saaray haddana bihi bilmaai biyihii ku soo saaray min athamaraati haal ay uu ka mid yahay mariyaasha waay min athamaraati waa la halaynaya risqa nakira laga soo hormartay jaaramajaruka abaahuwa ka soo hormaray nakiro waa la halaynaya marka min athamaraati mariyaasha haal uu ka mid yahay risqan risqa idin soo saaray waay risqi kusoo saaray risqi kusoo saaray risqigaasoo yaa iska leh lakum waay idinki iyo macal xoolihiini risqigaasoo lakum allahaas hee caabuda falaa tajcaluu ha u yeelin ha u yeelin waay lilaahi allah andaadan waay ay hee waxaa laga wadaa nudaraa ah andaadan waay shurako ashbaahan wa nudaraaa kuwaas ugu dhigmo oo shiibaho ha u yeelin oo sida isaga loo caabudaye hee loo caabudo ha u yeelin shuraka ha u yeelin waay andaad jamu nidin andaad waay waa shariik shu- am- oo amhaal iyo ashbaah iyo nadiir waay ha u yeelin wa antum al hal antum idinkana taclamuuna og tihiin kuwaas kale in allaha aan shibahaynin allana inuu kuwaasi aan u dhigmin allihii intaan abuuray oo kale ayaga aan ahayn wax baan abuuri karin ogtihiin ha u yeelin haddana kuwa kale alla shariik hagu dhigin qaala ibnu kathiirin marka ibnu kathiir wuxuu dhahay raximahu llahu allah unaariise tacaala sareeye ibnu kathiir waa abulfidaa abu alfidaa cimaadudiin ismaaciil ibnu cumar ibnu kathiir alqurashi ashaafici abulfidaa kunyo waay cimaadudiin laqab waay magaciis rasmiga ah ismaaciil ibnu cumar ismaaciil ibnu cumar ala yihahda ibni kathiir alqurashi ashaafici tilmiidun lisheikh lislaam ibni taymiya raxmat ullahi caleyhi waaye ardaygii sheikhulislaam ibni taymiya waaye ardaygiisu ahaa waa imaamu almufasir almuxadith almuarikh inta buu yahay tafsiiru leeyahay oo la yihahdo tafsiir ibnu kathiir soo maa kaas macruufka hadda la akrinay ayib imaamkaasi wuxuu dhashay toddoba boqol iyo kow wuxuu dhintay toddoba boqol toddobaatan iyo afar toddoba boqol iyo kow waa dhashay wuxuu dhintay toddoba boqol iyo toddobaatan iyo afar imasuu jiray marka toddobaatan iyo saddex culimada qaar waxay leeyihiin toddobaatan ayuu dhashay toddoba boqol toddoba boqol iyo toddobaatan iyo afarna waa dhintay ima soo jira markaasa toddobaatan iyo afar markaas haddii toddobaatan ha dhashay la yidhahdo toddobaatan iyo afar u jira soo ma haddii toddobaatan iyo kow la yidhahdana had toddobaatan iyo saddex waay sidaasiu ninkaas ayaa laga wadaa cumrigiisa intaasuu jiray xilligaasuna dhashay xilligaasuna dhintay nin caalim ah min culamaa ahli sunnati waljamaca kamid madhab ahaan waa shaafici madhabtiisa waa shaafici waayahay ninkaas wuxuu dhahay raximahu llah allah unaariste tacaala sareeye alkhaaliqu allihii abuuray lihaadihi tan taasoo alashiyaa'i ah ashyaade samaawooyinka dhulalka hee wixii ku dhex sugan dhammaan allihii abuuray hee ayaa huwa asaga almustaxiqu ah mid mutaystay lilcibaadati cibaada isaga mudan he qofkii wax abuuray iyo qof waxaan abuurin in la caabudo yaa mudan qofkii wax abuuray waay wax kale la abu la caabudayo baatil waay allihii intaan abuuray hee waa in la caabudo asaga mutaystan asaga mutaystay qof kale in la caabudo ma aha qofkii intaan soo saaray roob soo dejiyey miri soo saaray dhul abuuray cir abuuray wixii ku dhex jir abuuray rabbigaas ah ayaa mutaydan mutaystay in la caabudo cibaadada keligeedana la siiyo waxaa la yihahdaa marka qaacida ah qora tawxiid اrububiya yastalzimu tawxiid اluluhiya wa tawxiid اluluhiya yatadamanu tawxiid aلrububiya laazim ku tahay maxaa waaye tawxiid الrububiya tawxiidka oo tawxiid rububiyaga la yidhaahdo hee yastalzimu wuxuu laasimsanayaa oo u dalbayaa oo raadinayaa waay hee tawxiid aluluhiya waay tawxiid aluluhiya maxaa laga wadaa haddii qofkan uu qiro tawxiid rububiya waxaa laasim ku ah inuu qaato oo qiro tawxiid aluluhiyana waay ma qirtay tawxiid rububiya ha waxaa laasim kuga ah oo tawxiid rububiya aan istaagi karin ilaa in lagu soo daro tawxiid uluhiya mooyaane ma istaagi kara waay yastalzimu bimacnaa yatlubu waay waa raadinaya tawxiid rububiya muxuu raadinayaa tawxiid uluhiya waay la-aan ma laha intaas mana qabto watawxiid watawxiid aluluhiya uu imaam haddana cagsi watawxiid aluluhiya yatadamanu tawxiid arububiya dheh haddana watawxiid aluluhiya tawxiid aluluhiyagana yatadamanu wuxuu dibniisin yahay oo hee soo galaya tawxiid arububiya waa sidee tawxiid aluluhiya qofkii laga helo hee wuxuu qirsan yahayba tawxiid arububiya waay maxaa yeeley qofku markii asqiraayo tawxiid aluluhiya maxaa laga wadaa oo qofku markii caabudayo allah muxuu aaminsan yahay inuu rabbigiis yahay soo maha ha inuu rabbigiis yahay ayuu aaminsan yahay markii asiga caabudayo wuxuu aaminsan yahay oo uu caabudaya in asiga rabbigiisu yahay markii tawxiid aluluhiya qofka laga helo marka wuxuu dibniisan yahay oo qaatayba tawxiid arububiya waay tawxiid uluhiya tadamanu tawxiid aluluhiya ay arububiya saasaa laga wadaa haddii la yidhaahdo tusaale ahaan oo lasoo dhawaynayo guri markii la yidhahdo guri guri ayaa la yidhahda guri markii la yidhahdo hee maxaa ku kooban yahay gurigi maxaa soo galaa guriga dhahday isla markii maxaa soo galaa gogoshiisii dariishadiisii ilbaabkiisii wixii ee dhan hee waa soo galayaan ma jiraa guri waxaas dhan aan lahayn maba jiraba guri asaaskiisii kulli waa soo galayaan haddii marka la yidhahdo tawxiid aluluhiya hee rububiya marka kaas sidaas oo kale u yahay derbigiisii iyo asaaskiisii iyo dariishadiisii iyo ilbaabkiisii oo kale sida guriga marka la yihahdo usoo galayaan magaciisii ee tawxiid aluluhiya marka la yidhahdana rububiya usoo galaya waaba ku jiraaba gudihiisa rububiya marka la dhahana wuxuu raadinayaa uluhiya waay ma istaagi kara uluhiya la-aantiisa waxna ma taro keligiisa marka intaan ka badan waa soo waa soo noqon doontaa insha allahu taala hor asaasaan intaasi u qaado waa anwaac alcibaada allah subxaanahu watacaala aclam